inuu nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi uu goonida leeyahay ee khaaska uu leeyahay kadaa sidaasoo kaa hore xaalay la mid tahay ayaa lahu nabiga waxaa u sugnaatay ashafaacatu ergada alcudmaa ee ugu weyn shafaacooyinka kamaa sida qad khasahu allahu ilaahay ugu gool yeelay bihaa iyada kamaa sida qad khasahu nebiga uu ugu goon yeelay allahu alle bihaa shafaacada takaruman karaamayn daraaddeed iyo maamuusid iyo sharfid ay daraaddeed buu ilahay ugu goon yeelay subxana wa tacala min bacdi idni illaahi laa kamaa yaraa kullu quburiyin cala allahi iftaraa shafaacadaasi waxay nebiga u sugnaatay iyo kayrkiiba min bacdi idni illaahi ilaahay idankiisa kadib markuu ilaahay ogolaado kadib laa kamaa sise ma aha yaraa sidaas sidase ma aha yaraa uu arkayo kullu qubuuriyin mid kastoo qubuurta caabuda kaasoo iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushay ku been abuurtay yacni wuxuu leeyahay shafaacada nebiga sal lla alay wasalam iyo shafaacooyinka kale ee dad kale ay qaadi doonaanba waxay ka dambaysaa idanka ilaahay kadib subxana wa tacala waa inuu ilaahay ogolaado markuu ilaahay ogolaado unbuu nebiguna ergeyn karaa sal alay wasalam ciddii isaga kasoo hadhaynaya markaa ergeyn karaa laakiin isagoon idan laga haysanin alla subxaana wa tacaala oon ogolaasho laga haysanin nin ku tilaabsan kara ma jiro nin iska tilaabsan karoo waan ergeynahayaa iska dhihi karaa oo isagu jeefkiisa intuu kala yimaado markaa iskaga dhaqaaqi kara ma jiro inuu ilaahay u idmo mooyaane subxana wa tacala ayib inay sidaa tahay waxaa kutusaya ayadaha qur-aanka leanna ilaahi subxana wa tacala muxuu yidhi qul lilaahi ashafaacatu jamiican ergada ilahay baa iska wada leh subxana wa tacala yacni ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa isagaa mulkigeeda leh tasarufkeeda isagaa leh mar hadduu isagu leeyahayna waa in isaga laga raadsado soo ma waa in isaga la weydiisto isagaa bixiya cidduu doono u ogolaada cidduu doono u diida yani milkigiisa ilahay ku jirta subxana wa tacala shafaacada oo dhan iyadoon la kala qaadin ilaahay baa iskale subxana wa tacala mar hadduu leeyahayna wuxuu ilaahay leeyahay isagoon kuu idmin miyaad iskaga tilaabsan kartaa yani wax aadan lahayn ma iskagama tilaabsan karta adoon fasax lagu siinin oon lagu ogolaanin macnaha ayib marka idankaasi alleh subxaana wa tacaala uu idmayo midka ergeynahayo waa in loo idmo waa kow midka loo ergeynahayana waa in loo idmo waktiga ergada la qaadayana waa in la idmo saddexdaaba waa in la idmo idan la helo waa kan ergada qaadahayo ee ilaahay subxaana wa tacaala ula hadlaya addoommadiisa qaarkood ee shafeecayahay waa inuu ilaahay u idmo yidhahdo war hebelow waa lagu idmaya bal horta ergee oo lagu maamuuso iskama tilaabsan karo a tolkay baan ka socdaa iyo xertaydii iyo muriidiintaydii baan wax u qabanhayaa sidaas daraaddeed ilaaba ilaaba waxan la siiyo war la yidhahdo ma jiro saas macanaa alla oo kuu idmo mooyaane horta ma tilaabsan kartid waa kii shafeecayey maxaa ku tusaya qur-aankaa ku tusaya alla subxana wa tacala wuxuu ihi man da aladii yashfacu idnihi waa kuma ninka ergeyn kara ilaahay agtii isagoon u idmin ma jirto alla oon kuu fasixin ruux erge u tilaabsan kara ma jirto si kasta ha u weynaado ha u fadli badnaado ha u qiimo badnaado ilaahay agtii ha ugu weynaado isagoon ilaahay fasax ka helin ninna ma ergeyn karo aayaddu saasay tilmaamaysa maa min shafiicin ilaa min bacdi idnihi baa la yidhi subxana wa tacala mid ergeyn kara ma jiro inuu ilaahay idmo mooyaane subxana wa tacala marka kan ergeynaya waa in loo idmo waa in la yidhahda hebelow dhaqaaqo yani waxa weeyaan ergee midda labaadi waxa weeye kan loo ergeynahayana isagana waa inuu ilaahay idmo subxana wa tacaala oo maaha in lagu dhahayo n iska dhaqaaqo wax alla waxaa doonta soo kaxeeyo naarta ka soo bixiye waa lagu xadayn waxaa lagu dhihi hebel iyo hebel yani u ergeeyo u shafeec hebel iyo hebelkii loo shafeecayana idan ilahay bay ku xidhan tahay taana qur-aankaa inoo muujiyeyo walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu ilaahay shafaacadu agtiisa ma anfacayso ilaa ciduu u idmay mooyaane waxaa soo wada gelaya ka shafeecaya iyo ka loo shafeecayaba labadaba ilahay inuu idmo wayaan subxana wa tacala saas way macana walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa yani cid ilaahay raalli ka yahay mooye cid kale u shafeeci maayaan nin ilaahay u raalli ka noqday unbaa loo shafeeci oo alla ogolaaday subxaana wa tacaala in loo shafeeco marka kan loo shafeecayana waa in ilaahay ogolaanshihiisa la helo subxana wa tacaala oo uu rabbi subxaana wa tacaala uu yidhaahdo haloo yani waan idmaye ha loo ergeeyo ayb waktiga la ergeynayana waa inuu ilaahay ogolaado subxana wa tacala oo idan ilahay lahayd وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لمن يشاء wayardaa saas way macana yacni badanaa inta malaa'ig samaawaadka dhexdooda ku sugan oo ayna ergadoodu waxba taraynin ilaa markuu ilaahay u idmo kadib mooyaane oo uu raalli noqdo waa goormo goorta ay shafaacadu marka wax tari karto waa markii idanka ilahay la helo kadib waktiga idanka ilaahay soo baxo kadib waktigaa un bay wax tari laakiin wakti ka horeeya ninana ma shafeeci karo ninkii isku dayana waxba ma qabanay saas way macana marka xaggii waktigii kii shafeecay kii loo shafeecay su-aal baa marka isweydiin leh haddiiba ilaahay subxaana wa tacaala kan loo shafeecayo raalliba ka noqday u shafeecidiisu maxay yani ku fadhidaa maxay faa'iido leedahay ilan ilaahay baaba raalli ka noqday oo wayardaa baaba la yidhi oo kolley kolley waa cadaabka waaba laga soo saari oo waxan lala rabo waaba la siine kan shafeecayo maxay tahay shafaacadiisu maxay qabanaysa waxaa ku jirta nooc maamuus ah nooc qadarin ah ku jirta ilahi subxana wa tacaala addoommadiisa wan wanaagsan ee shafeecaya buu ku maamuusayaa ayuu ku qadarinayaa oo ku qiimaynayaa inay dadkaa u ergeeyaan oo u shafeecaan saas maana faa'iidada ku jirta middaa iyadaa wey maana waa ilaa ilaahay subxana wa tacaala shay walba sabab buu ku xidhaa sooma ilahay wax walba sabab buu u sameeyey sabab buu ilahay uga dhigay subxana wa tacala isagaa kulli iska leh kan shafeecayo kan loo shafeecayo awoodda kulli isagaa iska leh laakiin ilahay baa subxana wa tacaala sidaa u dejiyey si uu addoommadiisa wan wanaagsan uu ugu maamuuso arrintaa iyadaa macna ayb marka qur-aanka ayaa intaba inoo faa'iideeyey shafaacadu marka kulligeed ilaahay baa iskale ilahay baa laga doonan cidda ilaahay uu u idmay oo cidda shafaaco qaadaysa iyo qaabka loo shafaaco qaadayana shuruudaasay ku xidhantay shafaacada la ogolyahay shareecada kusoo aroortay waa mid ah adduunka marka la joogana ilahay unbaa la weydiistaa subxana wa tacaala laakiin shafaacada la diidan yahay waa midda uu sheekhu sheegayo uu yidhi laa kamaa yaraa kullu qubuuriyin cala allahi iftara dadkan qubuurta caabuda ee awliyada caabuda ee macnaha waxa weeyaan ilaahay kayrkii wax weydiistay ayagu qaabka ay shafeecada u haystaan baa waxay tahay qaab ka gedisan sidan qur-aanka iyo sunnadu u sheegeen sida qur-aanka iyo xadiista nebigu u sheegeen sal ly si ka gedisan bay u haystaan oo waxay u haystaan maanta dadka adduunka jooga ee ama awliyanimo loo tuhunsan yahay ama culimonimo loo tuhunsan yahay ama khayr lagu tuhunsan yahay inayba iyagii shafaacadii gacanta ku haystaan iyagaaba hayaba sidaas daraaddeed waa awood uu hubo hadda adduunka markuu joogana gacantuu ku hayaa aakharana wuu hubaa inuu dadkiisa u shafaaco qaadi doono waa isagii weliga loo haystay qolyahan weliga u haystay daba didahayee daba joogana ayaguna yacni waxa weye waaba isku hallaynahayaanoo camalkii ay la imaan lahaayeen iyo dadaalkay la imaan lahaayeen iyo daacaday la imaan lahaayeen iyo cibaadadii ilaahayba waxay in badan u daayeen sheekh hebel baa ii shafeeci doona oo sheekh hebel laftiisa inuu halis geli doono yaa ku ogeysiiyey sheekh hebelkanse in shafaacada loo ogolaan doono maxaad ku ogaatay adiganse dadka shafaacada geli doona inaad tahay maxaad ku ogaatay su-aalo isweydiin lama ilan qur-aankii baa intaba inoo sheegay ha marka shafaacadii baa la diiday ee aydan taase laleeyahay shafaaco lama diidine shafaacada khuraafada ah ee wadaadadu jeebkooda kala yimaadeen ee tii qur-aanka iyo sunnadu sheegay ka gedisan middaasaa la diiday midda la ogol yahayna waa midda qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen oo shuruudda ku xidhan shuruudda hadda aan tirinayna midda ku ku xidhan weeyaan adduunka marka la joogo ilahay unbaa la weydiistaa aakhare markii la tagana allah subxaana wa tacaala dadka rususha iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo dadkaasuu ku maamuusi doonaa iyo awliyada intaba saan utegi doona insha allahu tacala saas weeyaan ayib marka wax adduunka la ballan qaadi kara maaha a wax adduunka la ballan qaadi kara maaha sida furayaashii khumeyni oo kaleeto in dadka loo qaybiyo oo la yidhahdo igu talagal igu tasha aniga yani wax meel ay sal ku leedahay mt meel ay diinta sal kaga leedahay mt saas wey macana yani nin lumay oo kharimay oo diinta ilaahay ka fogaaday unbaa addoommada ilaahay dhihi kara igu talagala anaa idin shafeeci ninaan waxba ogeyn hadda diintan aqoon kumaan anu lahayn saas wey macana weli uu yahay iska badaaye macana ninka u haysta inuu wax qaban doono wax tari doono wax kala tuuri doono oo yani waxa weeyaan dadka cadaab ka soo saari doono janno geyn doono ilaahay uu yani la hadli doono u haystana isaguna waa khariban yah waa khaldan waana jaahil aan qur-aanka aqoonin oo aan sunno nebi aqoonin yani caadaad iyo khuraafaad uun abka soo gaadha iska haysta saas way macana marka midda la doonayo in la fahmaayo waa saas adduunka shafaacada ilahay un baa la weydiisay leanna qul lilaahi shafaacatu lilahi qul lilaahi shafaacatu jamiican saas way macana ayib waxaa intaa dheer shuruudda ugu muhiimsan ee qur-aanku sheegay dadka shafeecaya iyo dadka loo shafeecayo shardiga uu qur-aanku sheegay waxaa yani kow ka ah inay dadkaasi dad ahlu tawxiida yihiin nin ilaahay kayrkii baryi jiray oo ilaahay kayrkii caabudi jiray oo ila- ilaahay cid aan ahayn baahidiisa u geysan jiray oo cibaadadii ilaahay lahaa cid kala siiyey mana shafeecayo loona shafeeci maayo so masalada hala ogaado mana shafeecayo loona shafeeci maayo leanna gaalnimu ku dhintay sooma ruux markuu shafeecayo ama loo shafeecayo waa inuu tawxiid ku dhintay sidaa qur-aanka inoo sheego ilahi subxana wa tacala noogu sheegay rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaaca ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun alla sokadiisa kuway caabudayaan ma hanan karaan shafaaco cidda ilaahay xaqa qirtay mooye ayagoo og cidda marka shafeeci waa dadka xaqa qiray kelimatu tawxiid qiray iyagoo weliba garanaya oo og macnaha dadkaasaa shafeeci ayaga un baana loo shafeeci walaa yamlikuuna laa yamlikuuna shafaacata ila man ittakhada cinda araxmaani cahda nin ilaahay agtii ballan dhigtay oo cahdi galay cahdigu waa tawxiid inuu ruux ku dhinto cahdigu waa cahdigii jannada lagu gelayo cahdiga jannada lagu gala muxuu yahay waa tawxiid sooma ha yani atadri ma xaqu llah cala alcibaadi wama xaqu lcibaadi cala allah sooma xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an ruuxii sidaa la yimaadana inuu ilaahay jannada geeyo cadaab ka badbaadiya xaqa addoommadu ay rabbigood ku leeyihiin marka xaqa alla subxaana wa tacaala uu sheegayo iyo cahdiga rabbi agtiisa la dhiganayo waa tawxiidka waaye ninkaan tawxiid ku dhimanin shafaacana male loona shafeeci maayo mana shafeecayo saas way macanaa ayib wuxuu yidhi marka min bacdi idni illaahi shafaacadaasi nebiga ayay u sugnaatay sal lay aslam min bacdi idni illaah a idanka ilaahay gadaashiis laa kamaa sidase ma aha yaraa uu u arkayo kullu qubuuriyin qubuuri kasta mid kastoo qubuurta caabuda kaasoo iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushii ku been abuurtay a oo yacni baryada uu dadka qubuurta ku jira baryaya iyo awoodda uu ku sheegayo inay leeyihiin iyo shafaacadan uu leeyahay ilaahay baa siiyo waa awood ay leeyihiin kulligeed baa waxay tahay iftiraa'un cala allahi tabaaraka wa tacala waa been abuurad ilahay ku been abuuranaya subxana wa tacala marka nin kastoo ilahay ku been abuurto qubuurta caabuda sida uu moodayo ma aha sida ay la tahay se ma ahe waa sida ilahay qur-aanka ku sheegay nebiguna xadiisiisa ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh sidaas way macna xataa rasuulkeena sal lay slam axaadiisa shafaacada markaynu u tagno ayaan xusi doonaa rasuulka sal lay slam maalinta qiyaamada markii inta rusushii kale lasoo wada maro isaga loo yimaado wuxuu leeyahay yani rabbigay ayaan u tegayaa markaasaan idan dalbayaa markaasaa waxaan ku sujuudayaa carshiga hoostiisa markaasaa waxaa la ii furayaa intaasoo ammaan iyo mahadin ah ilaahay yuu ii furayaa subxana wa tacaala markaasaa markaan muddo sujuudsanaado ayaa waxaa la odhanayaa irfac ra'saka wasal tucطa washfac tushafac uma yuxaddu lahu xaddan u fiirsada saas way macnaha wuxuu alla odhanayaa maxamedow madaxa kor u qaad oo weydiisa waxaad rabto waa lagu siine oo erge ergadaada waa la aqbaliye markaasuu odhanayaa ilaahayow ummadayda ummadayda markaasaa nebiga waxaa loo xadaynayaa xad intaasaa la odhanayaa yacni waxa weeyaan jannada gee intaas cadaabka xad baa loo xadaynaya markaasuu haddana ilaahay kusoo noqonaya haddana xad baa loo qabanaya haddana ilahayba kusoo no haddana xad baa loo qabanaya wahaakada yacni cidda wax ka qabanayana waa loo xadayn isaguna nebigu iskama tilaabsan karo sal lay slam ilaa idan la siiya mooyaane salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa ilaahay u idma mooyaane aawey marka shee cabdilqaadir jilaani baa mid naarta loogu talagalo cadaabka la geeyey oo markii la yidhi war yaa taqaanaa ilaahay ma taqaanaa maya ma aqaano ha nebi maxamed ma taqaanaa maya ma aqaano oo yaa taqaanaa shee cabdilqaadir jilaani baan aqaanaa cadaabka geeyaa la yidhi cadaabkii markii loo sii wado ayuu shee cabdilqaadir jilaani ka war helay wuu ka daba tegay oo si u sii ordahayey buu soo qabtay oo yidhi nin aniga iyo qaaniseebaa cadaab loo geynba khalaas meeshiibuu ka soo kaxeeyo jannadu geeyey waa khuraafaadkii suufiyada waay khuraafaadkaasaa la isugu sheekaynaya nebi maxamed sal alay wasalam rabbigii shafaaco agtiisa ma weydiin karo inuu alla u idmo mooyaane shee cabdilqaadir jilaanina ruux ilaahay cadaab u xukumay buu xoog cadaabkii kaga soo celiyo jannada ku geeyey ma khuraafaad la rumayn karaa nin jaahil oo dhagala umaa rumayn kara laakiin nin ilaahay qalbigiisa iimaan iyo basiiro geliyey waxoogaa cilmi aana garanaya bal waxoogaa caqli a leh ma rumaysan karo khuraafaadkaas oo kale maana sidaas weyaan ayb yashfacu awala ila araxmaani fi fasli lqadaa'i bayna ahli lmawqifi min bacdi an yatlubaha annaasu ilaa kulli uli lcazmi alhudaati alfudalaa shafaacadii buu saddex qaybood ka dhigi doonaa laakiin way ka badan tahay saddexdaasaa iskaga gaabsana laakiin isagu uu sheegay yashfacu wuu ergeyni nebigu sal ly waslam awalan marka ugu horrayso ila araxmaani allaha naxariista badan xaggiisu u ergeyni fii fasli lqadaa'i buu ugu ergeynayaa xukumka kala saaridiisa bayna ahli lmowqifi meesha la taagan yahay dadkeeda dadka meesha taagan dhexdooda inuu xukumka ku kala saaro ayb min bacdi an yatlubahaa buu shafeecayaa markii ay dalbaan kadib annaasu dadku markay ka dalbeen ilaa kulli ulil yani fadliga lahaa markii inta ulilcasmiga lasoo wada maro rusushii shanta ahaydeen soo marna ulilcasmiga la yidhahdo rususha ugu fadli badan dadku ay u wada tagaan oo ay ka soo cudur daartaan ayaa nebi maxamed loo imaanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu arrinta isu taagayaa markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala u ergeynayaa dadkan meesha taagan ee ku rafaaday ee banka qiyaamo taagan inuu ilaahay kala saaro oo kala xukumo subxana wa tacala oo ninkii naar loogu talagalayna cadaab u kaxeeyo kii janno loogu talagalay ilahay janno u xukumo subxana wa tacala waa middaa marka midaan lahayn ashafaaca alcudma middaa iyada way macana axaadiista nebiga kuso arortay sal ly waslam waxaa ka mid ah xadiiska cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi yani ina annaasa yasiiruuna yowma alqiyaamati jussan kullu ummatin tatbacu nabiyaha dadku maalinta qiyaamada yani ummad walba nebigeedii bay raaci markaasaa waxay odhanayaan yaa fulaan ishfac war hebelow noo ergee ummad walba rasuulkeedii bay ku leedahay nebigii loo diray ilaa shafaacadu ay nebi maxamed soo gaadho sal lay wasalam fadalika yawmun yabcatuhu allahu almaqaama almaxmuud waa maalinka ilaahay maqaamka la mahadiyey uu nabigiisa kusoo saari doono sal lay wasalam xadiidku isagoo dheer min xadiidi abi hurayra ayuu ku yimid yani saxiixu muslimka oo nabigu sal lay waslam maalin maalmaha ka mid a isagoo saxaabada la jooga ayaa hilib loo keenay markaasuu hilibkii intuu qaaday ayuu goostay markaasaa nabigu sal lay slam wuxuu ihi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama yani dadka sayidkoodaan ahay maalinta qiyaamada waa ku celiyey saxaabadu mayna weydiinin markaasu wuxuu ihi maxaad ii weydiin laadihin arrinkaas markaasay weydiiyeen wuxuu ihi wahal tadruuna bima daak arrinkaas siduu ku imaanaya miyaad garanaysaan wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam maalinta qiyaamada addoommada markii laysu keeno oo qoraxdii loo soo dhoweeyey oo ban ruuxii qayliyana qayladiisu ay dhinaca kala gaadhayso ruuxii fiiriyana ishiisu ay dhankiisa kala qabanayso bankaa laysugu keeno aada ugu rafaadaan ayaa waxay odhanayaan war sidanay kuma jiri karnee bal cid ilaahay inoogu tagto inoogu ergeyso aynu raadinno dad bay iska soo saarhayaanoo markaasaa waxaa loo tegayaa aadam nabiyullaahi aadam calayhi salaam baa loo tegaya markaasa wuxuu odhanaya yaa aadam anta abulbashar khalaqaka allahu biyadihi wanafaka fiika min ruuxihi wanafaka fiihi min wanafaka fiika min ruuxihi waamara almalaa'ikata fasajaduu laka aadamow basharka oo dhan aabbahood baa tahay ilaahayna gacantiisu kugu abuuray ruuxdiisana wuu kugu afuufay malaa'igtana wuu kuu sujuudiyey ee ilaahay noogu tahay in sida naloo dhamo arrin yani waxa weyaan ilahay noogu ergey bay ku odhanayaan aadam calayhi salaam wuxuu odhanayaa yani waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala geed buu iga reebay geeddii markuu iga reebayna yani maanan daynine waan galay sidaas daraaddeed rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin weligiina uusan cadhoon doonin nafsii nafsii buu odhanaya tayda un tayda un naftayda un bal waxaad aadaan buu odhanayaa nuux nuux u taguu odhanaya nuux bay u imaanayaan markaasay odhanayaa nuux anta awalu rusuli ila alardi wasamaaka allahu cabdan shakuura nuuxow ilaahay baa kugu magacaabay yani addoon shukrin badan rasuulkii ugu horreeya dadka dhulka loo dirana waad ahay ee ilaahay noogu tagoo noogu erge markaasuu odhanaya baryaan lahayo baryadaydiina waxaan ku habaaray nimankii i beeniyey a sidaas daraaddeed maanta rabbi wuxuu cadhaysan yahay cadho usan weliga cadhoonin naftayda un u tegi maayo bal ibraahim u taga buu odhanaya nebi ibraahim baa loo imaanaya waxay odhanayaan nebi ibraahim ibraahiimow nebigii ilahay baad khaliilkiisiina waad ilahay noogu tag bay odhanaya alla markaasuu nabiyullahi ibraahimna ka cudur daaranaya wuxuu ku cudur daaranayaa saddex beenood baan sheegay buu odhanaya marka ilahay maanta ma hortegi karo a mid waxay ahayd yani markii uu saaro laga qabsaday waa kii dhihi jiray ukti soo maaha walaashay wey midda labaadna waxay ahayd bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun markii asnaamta maxaad u jejebisay layidhi odaygooda ugu weyn baa burburiyey sanamkan ugu weyn baa burburiyey tii kalena waxay ahayd markay dheheen warkaale feestada noo raaco banaanka noola bax muxuu yidhi innii saqiimun ha waan jiranahay buui saddexdaa beenood baan sheegayo ilahay ma hortegi karo beena ma aha ficlan laakiin daahirkoodaa saas macna marka isaguna waa ka cudur daaranaya bal nebi muuse u tagu odhanaya nebi muuse loo imaanaya nebi muusena wuxuu ku cudur daaranayaa isaguna wuxuu leeyahay naf baan dilay buu hi ilaahay uusan ii idmin sidaas daraaddeed alla ma hortegi karo iyaduna waa ninkii qibdiga ahay sida suurat alqasas ilahay ku sheegay subxana watacala nebi muusena waa ka cudur daaranaya bal nebi ciise utagu odhanaya nebi ciise u imaanaya nebi ciise markii loo yimaado isagu wax dembiya isagoon sheeganin buu arrinka ka cudur daaranaya markaasuu odhanaya bal maxamed u taga isaga ayaa rasul rususha ilaahayna ugu dambeeyey nebigaa loo imaanaya sal alay wasalam markaasaa waxay odhanayaan maxamedow rasuul ilaahay baa tahay wa khaatamu alambiyaa nabiyada ilaahayna adigaa khatimo ugu dambeeyey wagafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigaagii hor iyo dembigaagii dambena alla aduu kuu dhaafay ilahay noogu tir markaasuu nabigu odhanaya sal alay waslam ana laha ana laha waa taydii buu odhanaya rasulka sal alay waxaan ku sujuudaya bu arka nebi sal lay waslam carshiga hoostiisaan horeyba usoo sheegnay waa middaa wey marka waxaa loo tegey marka nebiyullaahi aadam nebi nuux nebiyullaahi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebiyullaahi ciisa shantii ulilcasmiga ahaa oo lagu daray nebi aadam baa shantooduba kasoo cudurdaartay markaasuu nebigu isu taagay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh middaa weyaan miduu marka sheekhu tilmaamaya macnaha wuxuu yidhi marka yashfacu wuu ergeyn yashfacu wuu ergeynayaa nebigu awalan marka ugu horraysa ila araxmaani buu u ergeynayaa fii fasli alqadaa'i xukumka kala saaridiisa bayna ahli lmawqufi dadka meesha taagan ee meesha la taagan yahay dad yani meesha la taagan yahay mawqifka dadkood dadkiisa dhexdooda inuu ilaahay kala saaro ayuu ugu ergeynaya min bacdi an yatlubahaa buuna ergeynayaa markay dalbeen kadib ergadaas annaasu dadkii markay ka dalbeen oo ka codsadeen ilaa kulli ulilcasmi ulilcasmiga oo dhan markay ka codsadeen mid mid ay ugu tageen kadib markaasuu nebigu sal lay waslam u ergeynaya oo kulli ka cudur daarteen way macnaha ululcasmigii alhudaati ee hanuuniyaasha ahaa yani dadka wanaagga tusayay ku hanuuninayay alfudalaa ee fadliga lahaa taasi waa shafaacada koobaad oo waa shafaacadan kusoo tilmaanay inay tahay ashafaaca alcudmaa waana maqaamka maxmuudka ah ee nebigu khaaska leeyahay salawatu rabbi wasalamu aleyh en lala wadaagin ayb wuxu uhi sheekhu wahaaniyan yashfacu fi istiftaai fi istiftaaxi daari naciimi liuli lfalaaxi hada wahaataani ashafaacataani qad khusata bihi bilaa nukraani wuxuu ihi wahaaniyan marka labaad yashfacu nebigu wuu ergeyni sal lay waslam fi istiftaaxi daari naciimi daarta nicmada iyo barwaaqada daarteeda furitaankeeda codsigeeda ayuu nebigu sal lay wasalam ayuu u ergeynaya liulilfalaaxi loo furo dadka liibaanta u saaxiibka ah yacni jannada in loo furo dadka mu'miniinta ah taana nebigu ugu ergeyn sal alay slam oo ruuxa ugu horeeya ee jannada in la furo codsan doona loona furi doono ayaa rasuulkaa sal alay slam ayaa nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaana xadiista nabiga kutub sal lay slam xadiidka anas ibnu malik imaamu muslim uu soo saaray ana awalu nnaasi yashfacu fi ljanna wa ana aktaru alanbiyaai tabcan buu nabri sal lay slam ruuxa ugu horeeya jannada gelitaankooda gelitaankeeda ka ergeyn doona waa aniga nebiyadana ka ugu badan dadka raacsan waa aniga bu nabi uri sal lay slam sidaas way macnaha sidoo kaleete xadiid anas cinda muslim ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam aatii baaba aljannati yowma alqiyaama jannada albaabkeedaan maalinta qiyaamada imaanaya fa astaftixu markaasaan codsanaya in la furo jannada furaan odhanaya fa yaquulu alkhaazin kii marka mas-uulka ka ahaa malagii jannada mas-uulkaabaa wuxuu odhanayaa man anta kuma tahay waa kuma ninka albaabka gargaraacayo markaasaa wuxuu odhanayaa muxamadun waa muxamed markaasaa wuxuu leeyahay malagii bika umirtu anlaa aftaxa liaxadin qablaka adiga ayaa lay amray ruux kaa horeeya inaanan u furin marka ruuxa ugu horeeya jannada loo furi doono in la furana codsan doono lagana ogolaan doono waa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagaana ugu horgeli doono rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas weyaan macnaha marka xadiiskaasaa kutusaysa ayb wahaaniyan midda labaad marka labadaa shafaaco labadaa shafaaco oo ah midna middaa weyn ee mawqifka la taagan yahay iyo banka qiyaamada ku saabsan midna jannada furitaankeeda ay ku saabsan tahay labadaaba waxaa la yidhaahdaa almaqaamu almaxmuud baa laysku dhahaa sida sheekhu wato wey macnaha axaadiistana qaar sidaa faa'iideynayaa jira oo labadoodaba ku tilmaamaya almaqaamu almaxmuud saas wey macnaha sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi ibni cumar ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam fayashfacu fayashfacu nabigaa ergeynaya liyuqdaa bayna alkhalqi fayamshi xataa ya'huda bixalqati albaab فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم صف معنا يعني جنة مركو فرو جنة يعني وحوي الحلق جيدا وبرتك الله العبد والبابك معنا وحوي لو قلت لك إلا قبط مركا لفري برتاسا ينبي قبل صلى الله عليه وسلم maalinkaa jannada loo furo oo jannada uu furo ayaa ilaahay wuxuu ku soo saaraya maqaam maxmuud ah marka maqaamka maxmuudka waxaad moodaa xadiidka daahirkiisa inay soo wada gelayso jannada furitaankeeda iyo ahlulmawqifka shafaacada weyne uu shafaacayo nebigu sal ly sl labaduba inay soo wada gudagelayaan maana ayb wa haaniyan marka labaadna yashfacu wuu shafeeci nebigu fi istiftaaxi daari naciimi a nicmada iyo barwaaqada daarteeda furitaankeeda ayuu nebigu sal lay slam shafe ku shafeecaya istiftaax yani dalab lfatxi wey macnaha yani daaru naciim in la furo codsigeeda ayuu nebigu yani ka ergeynaya salawatu rabbi waslamu caleyh yashfacu wuu shafeecayaa fi istiftaaxi daari naciimi nicmada iyo barwaaqada daarteeda furitaankeeda dalabkeeda ayuu nebigu sal lay waslam ka ergeynaya liulilfalaaxi loo furo dadka liibaanta u saaxiibkaa loo furo oo dadka ahlu jannaha macnaha iimaanka ah in loo furo ayuu nabigu ka ergeynaya sal lay slam markaasaa laga aqbalaya sheekhu wuxuu marka haadaa ifham waxaad fahamtaa haadaa taa faham taan soo sheegnay arrimahan ka soo hadalnay faham buu ku yidhi wa haataani labadan ashafaacataani ee shafaaco qad khusataa waa lagu gooni yeelay bihi nebigaa lagu gooni yeelay bilaa nukraanin diida la-aan waa labadee shafaaco wey waa shafaacadii mawqifka iyo shafaacadii ku saabsanayd jannada furitaankeeda labadaasi nebiga yaa khaas la salawatu rabbi waslamu aleh lalama wadaago malaa'igna lama wadaagto rusul kalena lama wadaagto nebigaa khaas la salawatu rabbi waslamu caleyh saas weyan macana wa haataani labadan ashafaacataani ee shafaaco qad khusataa waxaa lagu goon yeelay bihi nebigaa lagu goon yeelay bilaa nukraanin diida la-aan wa haalian mar saddexaad haalian midda saddexaad yashfacu wuu ergeyni nebigu sal lay wasalam fii aqwaamin dad dhexdood buu u ergeynayaa dadkaasoo maatuu dhintay calaa diini lhudaa hanuunka diintiisa dusheeda ku dhintay alislaami islaamka dushiisa ku dhintay islaamka diintiisa dusheeda dad ku dhintay wa awbaqahum oo ay halaagtay kasratu laahaami dunuubta badnaanteedu ay halaagtay oo fa udkhiluu la geliye annaara naarta la geliyey bidal ijraami yani dembigaa daraaddii loo geliye naarta dadkaana nebigu ugu ergeyn sal lay slam wuxuu ugu ergeynayaa an yakhrujuu inay soo baxaan minhaa naarta inay ka soo baxaan ila aljinaani jannooyinkana usoo baxaan bifadli rabbi lcarshina ay kusoo baxaan carshiga rabbiga iska leh fadligiisa ay kusoo baxaan rabbigii bilixsaani samafalka u saaxiibka ah adoomadiisa uu samafalaya maana yani waa shafaacadii saddexaad wey shafaacada saddexaadi waxa weeyaan nebigu wuxuu u shafeeci doonaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh dad ahluliimaan ah oo muslimiin ah oo islaamnimo ku geeriyooday iyo diinta xaqa ah iyagoo rumaysan laakiin dunuub fara waaweyn bay ku dhinteen dunuub waaweyn bay la yimaadeen dunuubtoodii baa marka waxay keentay inay cadaabka galaan ilan ruuxa ahluliimaanka hadduu dembi weyn ku dhinto alla subxaana wa tacaala wuxuu yeeli karaa inuu iska cafiyo jannadana saa ku geeyo waxaa kaloo rabbi uu yeeli karaa inuu cadaabka soo mariyo cadaabka geeyo ruuxii ahlul-iimaan ah haddii cadaab la geeyo walciyaadu billaah ku waari maaye cadaabka waxaa lagaga soo saarayaa shafaaca lagaga soo saaraya saas maana marka dadka shafaacada qaadi doona oo dadkaa naarta galay ahluliimaanka u shafeeci doona waxaa ugu horeeya nabigeenna salawatu rabbi waslamu caleyh nabigaa marka hore bilaabi doona oo u shafeeci doona macnaha xadiidka waxaa kutusaya anas bukhaari iyo muslim ay soo saareen markuu nebigu sal lay wasalam uu ilaahay intuu carshigiisa hoostaga ku sujuudo oo ilaahay ammaano oo mahadiyo oo la yidhaahdo madaxa kor u qaad waxaad rabta weydiiso waa lagu siine erge ergadii waa lagaa yeeliyey ayaa marka wuxuu odhanayaa ummatii ummatii allaw ummadayda ummadayda ummadayda ummadayda aad odhanaysa markaasaa waxaa la odhanayaa tagoo nebigaa lagu odhanay sal ly slam intaad tagto cid kasta oo qalbigiisa ay ku jirto xabad bur ah wax la miisaan ah oo iimaan ah xabad bur ah wax la culays ah oo iimaana ruuxu qalbigiisa ku jira o dhan ka soo saar baa la odhanayaa naarta markaasaan tegayaa bu nabig sal lay slam markaasaan ka soo saaraya rabbigay baan ku soo noqonayaa bu markaasaan ammaantii iyo mahadintii oo kalean mahadinaya markaasaan sujuudaya wuxuu odhanayaa madaxa kor u qaad waxaad rabto weydiisa waa lagu siin erge ergadaada waa la aqbalaya markaasaan odhanayaa rabbiyow ummadayda ummadayda waxaa la odhanayaa waxaad haddana ka soo saartaa yacni naarta cid kasta oo qalbigiisa ay ku jirto xabbatun min khardalin min iimaan geedka khardalka la yidhahdo midhihiisa waa geed aada u midho yaryar xabad yacni midhihiisa xabad ka mid ah wax la culays ah oo iimaanan ruuxu qalbigiisa ku jira ka soo saar baa la odhanaya waan tegaya waan soo saaraya bule nebigu sal ly slm haddana ilahay baan kusoo noqonaya sidii oo kalean yeelaya waxaa la idhanayaa noqo oo rumeeye makhluuq kale ka rumeeye macnaha saas wey dhib iyo dheefta ilahay baa keena sooma haddaad meelo kale u malayso inay ka timaado shirki baad ku dhacday sooma markaasaa nebi allow maxaan samaynaa baa layidhi maxaa kafaaro u ah ruuxii sidaa sameeye maxaa kafaaro u ah nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam ilan wax xaqiiqala ma ah shimbirtan meesha soo fuushay inay dhib keenayso ma xaqiiqay leedahay xaqiiqo male waxaan xaqiiqo lahayn laakiin ruuxu ismoodsiis un waayo macnaha marka ilahay tala saarashadaasuu ku tegsiyaa bu nabi sal lay wasalam xadiidka ahlu sunanka nasaa-i mooyaane intooda kale ay soo saareen ayib xadiid kalena nebigu wuxuu ku yuri sal lay wasalam man raddat atiyaratu can xaajatihi faqad ashraka ninkii baasaysigu dantiisa uu ka celiyo oo ka hor istaago shirki buu la yimid buu nabi sal lay wasalam limaada lanna wax ilaahay lahaabuu wuxuu ka rumeeyey makhluuq kale ka rumeeyey macnaha saas wey dhib iyo dheefta ilahay baa keena sooma haddaad meelo kale u malayso inay ka timaado shirki baad ku dhacday sooma markaasaa nebi allow maxaan samaynaa baa layidhi maxaa kafaaro u ah ruuxii sidaa sameeye maxaa kafaaro u ah nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam an taquula allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa tiyara ilaa walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha hayruka inuu ruuxu sidaas yidhahdo markay ka dhacdo inuu sidaas yidhi macnaa waa tawxiid ilaahu khayr aan kaaga ahayn ma jiro dhayr aan kaaga ahaynna ma jiro alla aan adiga ahaynna ma jiro sidaa inuu yidhaahda macnaha wax weeyaan kafaaro u ah buu nabig uri sal lay slam waa xadiid xasan wey macnaha ayib marka walaa walaa tiyara iyadana macnaheedu sidaas wey laa naw-a xidig ma jiro saamayn ku leh waxyaabaha adduunka ka dhacaya walaa cadwa cudur iskii isaga gudbana ma jiro oo iskii laysu qaadsiiyo isagoon alla idmin walaa tiyara baasaysina ma jiro wax ilaahay makhluuqaadkiisa ka midoo la baasaysto oo balaayo laga fishaayo ma jirto walaa cama qada allaahu xiwala walaa walaa xiwala wareeg ma jiro cama shay laga wareego qada allaahu ilaahay uu xugmiye tacaala korhay wax ilaahay xugmiyeyna wareeg laga wareegto oo laga baaqsado oo laga fakadaayo ma dhici karayso ma jirto wy macna ayb laa guula laa haamata laa walaa safar kama bidaa akhbara sayid lbashar wuxuu yihi laa guula ha ma jiro jin wax sixra jin saaxir ah ma jiro ayb laa haamata guumays ma jirto walaa safara safarna ma jirto kamaa sida akhbara uu u waramay bidaaka sayid lbashari basharka sayidkoodii siduu u waramay u sheegay macna waxaa kaloo isaguna jirin uulka waa la yidhahda alguul uulka waxaa la yidhahdaa waaxid lkhaylaan yani waa jamac khaylaan baa mufrad u ah waxaa la yidhaahdaa guulka shayaadiinta shayaadiinta kuwooda ugu sharka badan ee wax sixra ila shayaadiintu suxaray leeyihin sooma shayaadiinta suxaradooda wax sixre ugu shar badan baa guulka la yidhahda saas man marka carabta waxay rumaysnaan jireen jaahiliyadoodii markay safar galaan oo ay barayaan meelaha saxaraha dhulka bahgooyada cidlada markay joogaan bay yani waxay magangeli jireen jinka madaxdiisa waxay rumaysnaan jireen meel walba jin ka taliya inuu jiro jinka marka kuwiisa sufahadee wax magaradka ciyaal suuqaasayna wax kuu yeelin kiisa waaweyn ee odayaashaabay magangeli jireen markaasaa markuu meel cidla adegahayaan baa waxay odhan jireen yani waxa weeyaan odhan jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'ihi toggan iyo dhulkan sayidka ka taliya ayaan magan u ahay waxaanan ka magangelayaa yani wax magaradkiisa yani dadka isaga uu taliyo kuwooda wax magaradka ee sharka badan kuwaasaan magan uga ahay saasay dhihi jireen macana yani ibnu kaiir si oo soo aroorinayo waxaa dhici jirtay buu leeyahay yani si ay jinku bini aadamka si fiican ugu mulkiyaan oo ugu taliyaan oo arinkaas ay dulaysiga ay u dulloobeen aynan uga daynin yaa waxay sheegan jireen sidaa markuu yidhaahdo kuwii uu ka magangelahayey ee sufahada aha baa lagu soo sallidi kuwia marka u cagajuglaynoo yaro argagixino yani waxa markuu naxo bu wuxuu odhanaya war sayidkii aan magan galayo warmaa nimanka iga qabatid bu odhanaya markaasaa lala hadlaya waxaa laleeya war daaye daaye cod uusan cid uusan maqlaynin baa la hadlay daaye oo faraha ka qaada anaguna magan galay maxaa yani waxa weyaan maarata waa la daynhaya marka nin marka sidaa ku fakaday sayidkaasoo inuu weligiiba ictiraafsanaado maaha waa midda marka aayaddu ka hadashay yani allah subxaana watacaala uu yidhi wa annahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa rag insiga ka mida ayaa waxay magan geli jireen rag jilliga ka mida markaasaa waxay u siyaadiyeen rahaqan kibir iyo xadgudub iyo dhuqyaan iyo inayba adduunka inay iyagu ka taliyaan ismoodaan jinkii ayay macnaha waxa weeyaan u siyaadiyeen leanna insigii ay markii hore ixtiraami jireene ka cabsan jireenba hadday maanta hoos joogaan oy leeyihiin acuudu bisayidi hada alwaadiga ay ku hayaano magan u yihiin so inay kibiraan oo isla weynaadaan ma saas way macnaha marka yacni taa weye guulku marka waa jinkaas ay bannaanada ku magangeli jireenoo yani waxa weeyaan ay maganta u noqon jireen macnaha ilaahay subxaana wa tacala wuxuu inoogu bedelay duca nabigeenna ka sugan sal alay wasalam oo nabigu sal alay wasalam man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ابن صلى الله عليه وسلم روحي ميل دقاء وإلهي كلمات كيساس مغان أنقضى ساء مغان قلع انت وميشا دقية هاي واحد دي كرمت ربو النبي صلى الله عليه وسلم انت وميشا دقية صاصي معنا مركا غول كتاسا لقوة دايو واحد شنأ وأدونك انتي كتليان أما دولك إلهي كتليان يعني كلدي كرو أو مركا مغان لو يديسنا يمتشت لا غولا صاصي معنا غول كاركود وحي ليه العلماء ووحيابها أن حقيقة لهينو يعني لقى عبصدو يعني وحين اسكمدتول أه لكن أن حقيقة لهين آه طبعا لنفسي ضوية قانان وحيالا يعني لقى عبصدات كده مثلا واحد يصير علي كتين وكلام علي كتين ما تقلنا لديك آه علي كتين واحد لا يصير مثل علي كتين واحد لا وحقيقة لما لازم هو لقى عبصدا ها وحال كمد مثلا أو المغلق سيرين بعلى عرين سيرين مثلا هاي هان ملح كتي carruurta waa inay baleen wax siinta haddana madax kuti wax xaqiiqo la noqon weyne waxyaala marka waxaa jira magacyo samaysma laakiin aan xaqiiqo lahayn ha yani waa xayawaan meelo kale ka jira soomaalidu yihahda laakiin xayawaan meelo kale ka jira maxaa soomaali loogu cabsin wax xaqiiqale maaha waa un wax yani wahmi ah waxyaabahaasa guulka la yidhaahdaana culimada qaar baa odhanay saas macnaha ayib walaa guula walaa haamata baa inoo laaban haama haamada waxaa la yidhaahdaa يعني iyaguna waa jahiliyadii carabtu waxay rumaysnaan jireen oo waxay rumaysnaayeen ruuxu markuu dhinto qabriga la geliyo oo la aaso in naftiisii ay isu bedelayso shimbir duula shimbirkaasi marka uu soo fuulahayo qabriga dushiisii oo wareegahayo oo oo yani waxa weeyaan uu qaynihayo ilaa ruuxa dhintay haddii gardarre lagu dilay loo aargudo shimbirkaasi wuxuu leeyahay isquuni قوني وري ورابية وري ورابية وري ورابية معنى هذا إي أرقودة واحد إي أرقودة مركي لو أرقودة مركاس وشمبر كاسي نصب يقولي مركا شمبر غول لي يعني هاما اللي يدعه ويان بليه قارنا وحيد العلماء هو شمبر كجميس كاللي يدعه جميس وصوالي ونصيب أي باسن شط أي معنى وحوي اللي جوا ده هاما ده سيدا أنا قارب أولو معنى طيب أدي والله شمبرها كم ده وحي والله من ولا سفر طبعا سفر كو يسقنا واحد ويان يعني سبح معنا بوا لغو شيغا معنا واحد ويان وعذر علوش القلع قارن واحد إليه ما هي وأبيسو علوش قدلت وحلق قاتشر إيو أونك إيو علوش عنتا عذر نغط مرك عذر كاسا مرك وحيو أقود با سكدر مسيرا عقب أقودت عذر سي دقدر أقود بواحد عرفتها سيدا رميسنين علوش هنا فكعها عذر كاسي ما جرى لليه مرك لا صفر فاتوا معنا عذر كاسي حقيقة ملا أما ما هي الصفر كوحا لقوضا بشي اللي أولين كده صفر صلاة ومعنيه هو أنه قول يا بشي الصفر عرفت قار بيس باسي ستاسي تي وحا لليه بشي الصفر وح باسي كجرى ملا أما الصفر توا إسلا بشي صفره لكن وحي سمين شرين وحا إلهي كمك عبد القرآن يعني المسيئة يعني أن يعني محايا يعني عادي ها يعني دبدقة دلاها إلهي حرمضة قوية ليبي اسكوبة بدلي الشيرين وصيد ولا كي يلي الشيرين مثلا محرم فدلاها حرمضة لكم ادناه ها محرم بي دبدقي الشيرين والله ها محرم مركاسي دبدقي الشيرين والصفر بي حرمضي سين شيرين هذي دولا ينبشى محرم إلي دقالمان ودمته دقوتان ومثلا وحوي وحي الرمان سميان xurmadii ay lahayd muxaram intay ka qaadaan bay bisha ka dambaysa safar bay ku wareegsan jireen markaasay dhihi jireen safar baan ka dhigaynaa bishii xurmada lahayd muxaramna aan iska shaqaysano marka laa safara safar xurmale ma jirtee yani joojiya dibdhigan waay sidaana waa macno kaleeto macna laakiin macaanida horaa fiican in lagu fasiroo la yidhaahdo waa baasaysi ama bishaa la baasaysanayaa ama cudur ay baasaysan jireen magaciisa weyaan macna saasaa fiican la yidhahda ayib wuxu yidhi sheekhu marka laa guula jin ma jiro jin wax sixiro oo duurka ka taliya oo togaga iyo saxraha ka taliya oo wax dhiba ma jiro laa haamata walaa haamata shimbirka guumaysta la yidhaahdana ma jiro waa jiraa shimbir ahaane laakiin waxa laga ictiqaadsan yahay ma jiro wey macana baaska laga ictiqaadsan yahay ma jiro laa maye walaa safara safarna ma jiro kamaa sida akhbara uu u warramay kamaa sida bidaakan akhbara uu u warramay sayidu lbashari basharka sayidkoodiiba siduu u warramay waa nabiga sal lay slam siduu nebiguba u sheegay wey macana lianna intaaba nebigu hal xadiis buu ku sheegay sal lay wasalam intaaba xadiis buu ku sheegayo inaysan xaqiiqo lahayn oo waxaan xaqiiqo lahayn ay tahay buu rasuulku sheegay sal lay wasalam marka waxyaabahaasoo dhan iyo waxyaabo kaleo barbadan oo laga yaabo inaga inaan yani carabtii aynan aqoonin lakin inagu inaan aqaano ama bulshooyin kale ay yaqaanaan waxaasoo dhan baa laleeyahay wax jira maaha ee addoonku rabbigii ha ku xidhnaado subxana watacala ha ilaahay baa dhibku ka yimaadaa dheeftuna isaga ka timaadaa darka iyo nafciga isagu ka yimaadaa wax makhluuqaadkiisa ka midoo gooni uu wax ugu xilsaarayna ma jiro wax makhluuqaadkiisa ka mid oo gacanta dheefa ugu jirtana male sidaas weyan macnaha selgi baa ilahay addoonkiisa adduunka ka taliya oo maamulo addoommadiisa saas weyan macana ayib martabat lixsaani buu sheeku yidhi wa halian martabat lixsaani wa tilka aclaaha lada araxmaani wa huwa rusuuq lqalbi fi lcirfaani xataa yakuuna algaybu kalciyaani wa haalian marka saddexaad martabat lixsaani yani ixsaanka martabadiisa wa maxay haalian ka tahay arrimihii uu xadiidkii jibriil ee dheeraa uu ka hadleeyey baa saddex ah sooma yani arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan iyo alixsaan labadii kalean marka soo dhammaynay alixsaan baa masalan hadda la gelaya macnaha oo martabada saddexaada macnaha wa haalianna martabatu lixsaani wey wa tilka midaasi martabatu lixsaanka aclaaha iyadaa ugu sarraysa lada raxmaani allaha naxariista le agtiisa iyadaa ugu sarraysa oo martabadii islaamka iyo martabadii iimaanka labadaba iyadaa ka sarraysa wa huwa ixsaankuna rusuuqulqalbi qalbiga oo ku xididaysta weeye filcirfaani garashada rabbi aqoonsiga la aqoonsanayo qalbiga oo ku xididaysta wey xataa yakuuna ilaa uu ahaado algaybu maqnaantii kii maqnaa ama maqnaanshihii ilaa uu noqdo kal ciyaani sidii wax muuqdoo kale yani ixsaanka qur-aanka ayuu ku soo arooray marar fara badan mar wuxuu soo arooray isagoo kelima iimaanka ay wada socdaan marna isagoo taqwada ay wada socdaan marna isagoo labadaba la socda mar isagoo jihaadka ay wada socdaan mar isagoo islaamka ay wada socdaan marna isagoo camal saalix ay wada socdaan ayib ixsaanka marka nabigaa qeexay sal alay wasalam isaga qeexid kale uma baahan rasuulkaa qeexa wuxuu yidhi yani an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraah inaad ilaahay u caabuddo alla inaad caabuddo wey sidii adigoo arkaya sidii adigoo arkayo indhahaaga u muuqdo oo indhahaaga yani waxa weya uu ku hor joogo sidaad u caabudi lahayd saasoo kale u caabud hadduu alla subxaana wa tacaala yani waxa weyaan indhahaaga hortooda uu joogo kaa hor muuqdo oo indhahaagu ay qabanayaan ma macsiyaad ku kici lahayd dembi miyaad samayn lahayd maya ma waajib uu kuu diray baad ka gaabin lahayd maya ma qalbigaagu marna ka bixi lahaa maya isagaba iskaba dhaafay yani waxa weeyaan tusaale haddaan maalan walilahi almasalu laclaa yani nin madaxood ka cabsanaysa maalan oo yani dhiigyacab ah safaak ah oo lagu yaqaano inuu macnaha wax laayo haddaad maxkamadiisa saarantood hor taagan tahay isagiina ku hor fadhiyo oo uu ku yidhaahdo waxaana samee waxaana ha samaynin markaana uu ku hor fadhiyo aadna ogtahay inuu qoorta kaa jari haddaad amarkiisa khilaafto miyaad khilaafi kartaa amarkiisa maya waa makhluuqa caadi oo baciif oo meeshaaba ku jiran karaba wadnahaaba istaagi kara soo ma yani waxaa suurtagala intaad khilaafto haddana inuu yani awood uw u yeelan waayo inuu kugu fuliyo wixii uu rabay soo ma ayib makhluuq baa saas u samayaad yani saa ka yeel yeelaysaa markii macnaha ku hortooge alle hadduu ku hortoogo subxaana watacala wuu ku hortoogaa ficlan rabbi subxana watacala wuu kaa warayaay laakiin qalbigaagu hadduu yani ay ku jirto rabbi subxaana watacala inaad arkayso oo uu hortaada ka muuqdo indhahaagu qabanayaan sidii aad u caabudi lahayd sidaas haddii aad u arkayso sidaasoo kale u caabud bu nabig sal ly slam markaad saa u caabudo ood heerkaa gaadho martabadaasi waa martabalixsaan buu nabigu ku tilmaamay sal lay slam martabat lixsaan wey sheekhu marka wuxuu ku tilmaamay wuxuu ku wuxuu inoogu qeexay rusuqulqalbi fi lcirfaani qalbiga oo ku xididaysta alla subxaana watacaala garashadiisa iyo aqoontiisa qalbiga oo ku xididaysto aad u dhexgala wey ilaa aybkii maqnaa iyo wixii ka qarsoonaayey wax muuqdo oo kale ay u noqdaan ayb haynaga qarsoonaadee qalbigu heer wuxuu gaadhi shaygaa ka qarsoon uu u noqon karo sidii wax muuqdoo kale kalciyaani waa martabo aada u sarraysa wa saas way maanaa oo mar walba qalbiga waxaa ku jirta rabbi subxaana wa tacaala awooddiisa qudradiisa cadaabkiisa cadhadiisa jannadiisa nicmadiisa amarkiisa nahyigiisa mar walba qalbiga addoonka kama maqnaa marka kaybkii maqnaanshihiibaa waxay isu bedeshay sidii wax muuqdoo kale isu bedelay heerkaa markuu gaadho ayaa martabatulixsaan la yidhahdaa waana martabad ay gaadhaan dad aan badnayn baa gaadha dad yar baa ilahay gaadhsiiya subxana wa tacaala oo martabadaa macnaha gaadha saas way macna ayib sheekhu wuxuu leeyahy marka ixsaanka laftiisaa laba maqaam buu leeyahy buu leeyahy alixsaan ma laba maqaam buu leeyahy maqaamka koobaad waxa weeyaan waa maqaamkaa nebigu uu sheegayo uu nebigu sheegay sal alay wasalam inaad ilaahay caabuddo sidii adoo arkaya aad u caabuddo maqaamka labaadna waa inaad waa ikhlaas baa la yidhahdaa buu yidhio waxa weeyaan inaad yacni ilaahay u caabuddo oo mar walba qalbigaaga ay ku jirto inuu ku arkayo alla subxana wa tacaala tan hore waxa weeyaan adaa arkaya soo ma sidii adoo arkayoo kaleeto martabada labaadna waxa weeyaan mar walba inay qalbigaaga ku jirto inuu ilaahay ku arkayo subxana wa tacaala oo uu kula socdo oo uu ku daalacanayo oo uu kaa warhayo oo odan ka qarsoonayn yacni waxa weeyaan haddii qalbigaaga taa ay ku jirtahay waa maqaamka labaad ee ixsaanka taas midda ka sarraysaa waxay tahay inaad isaga inuu ku arkayo kula socdo intaad kaba gudatoba adiga laftaadiiba inaad gaadho heer rabbi subxaana wa tacaala aad u caabuddo sidii adoo arkayo kale saas way macnaha marka labadaa maqaam ayay leedahay bule macnaha sheekh ayib wa haalisanna martabatu lixsaani wey wa tilka midaasi martabatulixsaankaasi aclaahaa midda ugu sarraysa wey yacni saddexdooda ta ugu sarraysa way sidaas daraaddeed baa waxaa nidhi yani kullu muxsinin mu'minun lalcagsi wa kullu mu'minin muslimun lalcagsi saas maana muxsin kasta waa mu'min leanna iimaankii intuu helay buu haddana dana darajo la dhaafay soo maha marka iimaankiina wuu hayaa darajana waa la dheeriya laakiin muxsin markii la yidhaahdo waxaan dhihi lahaa mu'min markii la yidhaahdo macnaheedu muxsin ma aha soo ma yani mu'min intuu joogo darajatuliimaan uu joogo kuma tilmaami kartid inuu muxsin yahay leanna ixsaanku waa darajo uusan gaadhin waay waxaa la mid oo sidaasoo kale ah yani muslim iyo mu'min ruuxu mu'min hadduu soo gaadho waa darajo waxaa ka hooseysa daraj darajada yani muslim baa ka hooseysa marka mu'min walba darajatulislaamna waa waa hayaa laakiin muslim walba darajatuliimaan ma hayo soo ma sidaas wey macnaha ayb marka iyadaa ugu sarraysa wahuwa wahuwa kaasi ixsaanku rusuuqulqalbi qalbiga oo ku xididaysta weeye fi lcirfaani rabbi subxaana wa tacaala garashadiisa iyo aqoonsigiisa ku xididaysta oo macnaha waxa weeyaan si aada iyo aada u qoto dheer yani u galo waay xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado algaybu ki yani kii qarsoonaa wixii qarsoonaa ee kaa maqnaa ilaa uu ka noqdo kalciyaani sidii shay muuqdo oo kale sidii shay joogo oo muuqdo oo kale ilaa uu ka noqdo sidaas oo kale maana oo allaha kaa qarsoon uu kuu noqdo sidii wax kuu hor joogo o kaleto oad arkayso yani sida qalbigaaga dareenka ku jiraiyo sidiisan uga baxayn wey maana sidaas weeyaan waa heerkaasa marka taasa waxa la yidhahdaa martabat alixsaan la yidhahdo maana qur-aankuna aada buu مرر فربضان اوغو سو عليليا او اوغا هدلا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ايماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات واهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان وحي الشيخ فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل البلة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرقر دور مسألة أيك قال يا فصل وهو فصل إياها في كون الإيمان إيمانك أهانشهيسا uu yahay yaziidu mid kordhaya bidaacati daacada ku siyaadaya ku kordhaya oo wayanqusu isdhimaya oo ku nusqaamaya bilmacsiyati macsiyada iyo dembigana ku nusqaamaya waxaa kaloo fasal uu yahay waana faasiqa wa fii ana alfaasiqa ana faasiqa ahli lmillati dadka islaamka diinta islaamka ehelkeeda ah kooda faasiqa ah laa yukafaru inaan la gaalaysiinaynin bidembin dembi inaan lagu gaalaysiinayn dembigaasoo duuna shirki shirki ka sokeeya ilaa ida istaxallahu inuu bannaysto mooye waxaa kaloo fasal uu yahay wa annahu kaas faasiqihi taxta almashii'ati doonitaanka ilaahay inuu hoos yaallo sidii ilaahay ka doono si allo siduu alla doono inuu ugu talin وأن التوبة توبaduna مqبuلaة inay tahay buu فصل u yahay ruuxii in laga أqبalayo o laga yeelayo maa lam يuغarqir intuusan ayna naftiisu dhuunta ka shanqarin intuusan qarqarada gaadhin masaaئiشha uu halkan kaga hadlayo waxa weeye midda koobaad iimaanku inuu siyaado marna uu isdhimo imaanta iimaanka dadka ahluliimaanka ah inuusan isku wada mid ahayn oo hal heer heer keliya inaysan inuusan wada joogine oo ay ku kala badan yihiin bal hal ruux iimaankiisu marna uu hoosu dhaco marna uu koru kaco waxyaabaha asbaabta keenta inuu iimaanku siyaadiyana inuu siyaado waa daacaadka iyo acmaasha wan wanaagsan ee ilaahay loogu dhawaado subxana wa tacaala taasaa sababta inuu iimaanku siyaado inuu iimaanku hoos u dhaco oo nusqaamana waxaa sababa dunuubtaa sababta taasi waa midda koowaad mas'alada labaadi waxa weeye muslimiinta oo uu ku magacaabay ahlulmilla diintan dadkeeda macnaha waa muslimiintu ka wadahay kooda faasiqa ah oo dunuubta waaweyn gala lama gaalaysiinayo islaamka laga saari maayo dembi uu galay daraaddiina loo gaalaysiin maayo hadduu dembigaasi uu shirki ka sokeeyo waayo isla markaana uusan bannaysanin hadduu shirki yahay oo waxyaabaha iimaanka dhammeeya oo jebiya oo buriya uu ku kaco taasi iyada waa gaaloobaya laakiin dembi ka sokeeya shirki hadduu ku dhaco dunuubta nawaaqiduul iimaanka iimaanka jebisa ama burisa hadduusan ku dhicin oo dembigu galay ka sokeeyo isla markaa haddana uusan bannaysanin ee uu og yahay inuu xaaraam ka yahay isagoo og oo ictiqaadinaya inuu xaaraam yahay buu galay shirkina dembigu ma aha waase dembi weyn ma la gaalaysiinaya islaamkii ma kaga baxaya maya wey macana ma gaaloobayo lama gaalaysiinayo masalada labaadna waa taa waxaa talabaadna middaa wey ta saddexaadi waxa weeye hadduu ku dhinto isagoo dembigii weynaa ku dhex jira oon ka tawbadkeenin in aan loo xukumi karaynin inuu naar ku abaadayo bal ilaahay subxaana wa tacaala inuu mashiicadiisa iyo doonitaankiisa uu hoos yaallo oo arrinkiisu ilaahay la yaallo hadduu doono ilahay uu iska cafin saasuu jannada ku geyn hadduu doono ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkuu geyno cadaabka ayuu soo marinoo markaasuu kaga soo goynaya wixii dembiga uu galay markaa kadibna jannadu u dambayn doonaa taxta almashii'a saasa laga wada yacni cadaab buu gelayaa jazman oo uu ku waaraya lama dhahayo jan uu gelayaa horay buu ka gelayaana la dhihi maayo laakiin maxaa la dhihi taxta mashii'ati illahi tabaaraka wa tacala ilaahay doonitaankiisu hoos yaallaa ayb mas'alada afraad ee uu kaga hadli doono halkan waxa weeye towbadda in laga aqbalayo ruuxa intaan la gaadhin waktiga ay naftu qabanayso naftu ay dhuunta ka shanqadho mar hadday naftu intay soo kacdo ay meeshan ka shanqadho oo yaani laabta iyo dhuunta ay ka shanqadhayso markaasi waxaa la gaalay xodhigii aan toobadda laga aqbalin lakiin inta ka horaysa toobaddu waa furanta intaasu masaa-ishaasu doonaya inuu kaga hadlo macnaha wuxu uhi sheekhu marka iimaanunaa iimaankanagu yaziidu wuu ziyaadayaa bidaacaati dhaacooyinku ku siyaadaya wa naqsuhu dhimanaanshihiisii iyo naqsigiisuna iimaankii weeye yakuunu wuxuu ahaanayaa bizallaati yacni dunuubta daraaddeed buu ku ahaanaya azallaat waa jamcu zalla zalladana waxaa la yidhahdaa simbiraxda macnahana waxaa laga wadaa waa dembiga iyo macsiyada macnaha marka iimaanku wuxuu ku siyaadaa daacaadka waxyaalaha ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala acmaasha ha noqoto aqwaal ha noqoto ictiqaadaad ha noqoto waxyaalaha ilaahay jecel yahay baa daacaadka laga wadaa wax ilaahay jecel yahay hadduu ruuxu ku kaco iimaankiisaa siyaadaya wax ilaahay subxaana wa tacaala uu reebay oo addoommada u diiday oo dembi ah ruuxii ku kacana iimaankiisuu dhaawacayaa oo dembigii meel la-aan ma dhacaye iimaankii buu dhaawac u geysanayaa oo dhimaya macnaha ayib heer ku joogay buu hoos uga ridaya iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo qur-aanka ayaa ilahi noogu sheegay subxana wa tacaala wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana haddii ilaahay aayaadkiisa lagu dul akriyo dadka mu'miniinta ah iimaan bay u siyaadisaa marka iimaan horay lahaayeen buu aayaadkii ku kale ku siyaadinaya ayib waxaa ka mid a wayasdaada aladiina aamanuu iimaana iyo inay kororsadaan kuwii iimaanka lahaa inay iimaan siyaadsadaan u fiirsa markii hore maxaa la yidhi aamanuu baa la yidhi iimaan horaa looga markhaati kacay haddana waxaa la yidhi mid kaley siyaadsanaya iimaankii baa marka kuucayo kordhaya macnaha ayib waxaa ka mid a aayaadka wamaa zaadahum ilaa iimaana wa tasliima yani iimaan iyo hogaan yani dayn ilaahay arrinka ay u daayaanoo u sallimaan ayay mooye wax kale uma siyaadinin aayaadka macnaha kutusaya marka aad bay u badan yihin kuwaasi marka siyaaday kutusaya nusqaanta iimaanku inuu nusqaamo oo isdhimo xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya shay walba oo siyaado aqbali kara nuqsaanna wuu aqbali karaa saas way maanaa saas shay walba oo siyaado aqbali karo inuu siyaado ay dhici karto hoosu dhacna wuu leeyahay hoosna waa u dhacaa halkaasaa laga qaadanaya waxaa la yidhahdaa waa laba macno oo mutalaazimeyn ah macnaha laba macno oo islaazimo waay shaygan haddiiba ka suuroobi karto inuu siyaado inuu hoos u dhacna waa yani wax wey waa ka suuroobi karta saas way maanaa ayib axaadiista nebiga sal lla lay slam iyaguna waa fara badan yihin waxaa ka mid ah xadiidka abu hurayra min xadiidi الbukhaari wamuslim yani labadodaa soo saaray nebigu wuxu uhi sl ly slam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba adnaaha imaaطaة اlأdaa can الطariiq wa arfacuhaa qawlu laa ilaha ila اllah wاlxayaau shucbaة min aliimaan nebigu wuxu uhi sl lay slam iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr gabal wey waxaa ugu hooseeya jidka oo laga qaado waxa dadka dhibaya laga fogeeyo waxaa ugu sarraysa laa ilaaha ila allah oo la yidhaahdo xishoodkuna iimaanku ka mid yahay buu nabi uri sal lay slm marka u fiirso jidka oo waxa dadka dhibaya ama ha noqdo qodax ama dhagax ha noqdo ama qori ha noqdo waxa dadka dhibaya laga qaado ama qashin kale ha noqdee iyo laa ilaaha ila allahu oo meesha ugu sarraysa intee u dhaxaysa waxaa u dhexeeya macnaha waxa weeyaan taqriiban intaasoo khasloo kala udhaxaysa ayib dadku marka yani sidaas shucabka iimaanka iyo gabaladiisu ay u kala sarreeyaan bay iyaguna ugu kala sarreeyaan saas way maanaa ayib waxaa kaloo kutusaya xadiidkii xambalat alasadi iimaanku macnaha inuu darajaad leeyahay oo kala sarreeyo ayuu macnaha xadiisku muujinaya xadiidkii xambalat alasadi baa ka mid a yani muslim uu soo saaray ee xambala dhihi jiray naafaqa xandala xandala waa munaafaqoobay yani abubakar iyo rag saxaabada ka miduu ku yidhi markaasaa waxay yidhaahdeen war maxay taha waxaad sheegayso markaasu wuxuu yidhi yani munaafaq inaana ismalaynayo maxaa yeelay buu yihi markaa nebiga la joogna sal lay wasalam oo uu janno iyo naar lagu waaninayo waxaad moodaa naartiiyo jannadii inay hortannada ka muuqato oon aragnaba laakiin markaa nebiga sal lay wasalam agtiisa ka tagno yani oon haweenkii iyo xoolihii iyo adduunyadii iyo dhex gallo wixii dareenkanagii o dhan baa isbedelaya wixii aan cabsidaan dareemaynay iyo naartii iyo jannadii noo muuqatay wixi o dhan baa isbedelaya ilaan adduunya la dhex galaya markaasa abubakar wuxuu yidhi war aniga laftayda waa arrinkaas waa ay haystaaye balina keen nebigaa laysu raacay sal lay wasalam nebigaa loo tegey nebiga markay u tageen ayaa xamdala wuxuu yidhi naafaqa xamdala yaa rasuula allah xamdalo ninkii la odhan jiray waa munaafaqoobay markaasuu yidhi waraa maxay waxaad sheegaysa subxaana allah markaasuu u sheegay nebi allo markaan kula joognana sidanaan nahay markaan kaa tagnoon adduunyaha iyo xoolihii haweenka dhex gallana isbeddel baa nagu dhacay isbedelkaana dee munaafiqiinta caadadoodu waxay tahay meeshan markay joogaanna inay sidan yihiin xaggaa markay meel kale tagaanna inay si kale yihiin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam yani ilaahay baan ku dhaartee haddii markaaad ila joogtaan sida aad tihiin aad daa'imi lahaydeen malaa'igta ayaa idinku salaami lahayd jidadka iyo gobashiina bu nebi uri sal lay waslam laakiin idinkama suuroobi kartee saacatan wa saacatan yaa xandala buu nebigu uhi sal lay waslam yani saacadna adduunyadiina saacadna aakhiradiina marka saacaddaad adduunyada dhex gasho adduunyadaasi iimaankaaga kollay nabar ba u geysan sooma laakiin saacadda aad khayrkii dhex timaado ood masaajidka dhex timaado ood dhaacada soo dhex gasho ayaa iimaankii kabmaya oo iimaankii siyaadaya macnaha marka yani dareenkaa uu dareemay markuu nebiga la joogaanoo majliskiisa fadhiyaanoo uu waaninayo iimaankooda aada u sarreeya markay adduunyadii dhex galaanna dareenkii iyo iimaankii meeshuu joogay hoos uga soo dhacay saas way macnaha marka xadiidka xamdale ayaa isagana ka mid ah xadiista aad bay u fara badan tahay inuu iimaanku siyaado oo uu nusqaamana waa madhabu ahlusunna waljamaca ijmaacooda wey macnaha yani ahlusunna waljamaca way isla ogol yihiin laakiin kooxaa khilaafay aan dib ka sheegi doonno insha allahu tacala